Waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda Sacuudiga ay dowladda Soomaaliya ku cadaadinayso sidii ay xiriirka ugu jari lahayd Qatar. Warar aan ka helnay ee lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dhaqaale Soomaaliya uu Sacuudiga u ballan qaaday uu dib-dhac ku imaan karo haddii ay Soomaaliya mowqifkeeda ku adkaysato oo aysan Sacuudigu taageerin. Wasiirro ka socda dowladda Soomaaliya ayaa ka soo noqday safar ay ku tageen Sacuudiga, waxaana la sheegay inay la kulmeen oo keliya agaasimayaal halkii markii hore uu qorshuhu ahaa inay la kulmaan wasiirada dhigooda ah ee Sacuudiga. Haddaba, safiirka Soomaaliya ee Sacuudiga Daahir Maxamuud Geyle ayaa goor sii horeysay khadka telefoonka ee Sacuudiga uga warramay waryaheena Cabdilcasiis Xuseen Cusmaan.
Arrinta ah in dadka ay la kulmeen mas-uuliyiintii arrinkan ku shaqada lahaad ay la kulmeen waa run wasiiro isma aanay arag laakiin waxaa haddana run ah in qoondadu aanay ahayn wasiiro inay la kulmaan ay ahayd dad oo wasaaradaha ay ka masalan waxaa wafdiga wasiirka duulista hawada ku jiray waxaa la kulmay saudi airline iyo duulista hawada sacuudiga dadkan socda ayaa la kulmeen khubaraha waxaas dhinac kama muuqdaan nidaamka iyagu yaqaaniin sacuudiga habdhaqankooda warkan soo gaadhay wuxuu sheegaya in wasiiradii wasiiradii kale ballansanaa aanay la kulmin oo sacuudigu ka cadhaysanayay go-aanka soomaalida taasna ay keentay in agaasimayaal la kulma adiguna waad xaqiijinaysa in agaasimayaal la kulmay marka inta shirarkan ay socdeen wasiiradan soomaalidu meesha joogeen ma jirta markaa sacuudigu ama saraakiishan lala kulmay wasiirada soomaalidu la kulmeen in soomaaliya loo sheegay in ay xiriirka u jaraan qatar
dowladda sacuudiga aragtida ay ka qabta arrimaha iyaga iyo qatar udhexeeya wafdi ay dirta rasmi ah wafdigana muqdisho ayuu tagay madaxweynaha ay wada fadhiiseen waa run in sacuudiga aragtida oo ka qabay arrinta iyo arrinta soomaaliya mad dowladda soomaaliya ay ka qabtay iyo aragtidaas ka rajeedsanaatay laakiin markii sacuudi la iskugu yimid mar laba lagama naqaashin arrintaas iyada ah wararkan soo gaaraya way ka duwan yihiin saacadda safiir sidaad sheegaysa oo wararka aan helin waxaa kamid ah in xitaa sacuudigu lacagtii kontonka milyan ahayd madaxweyne farmaajo waktigii uu tegay uu ballan qaaday inay dhici karto in hakadu ku yimaado ama ay la noqdaan iyagoo ka cadhaysan go-aanka soomaalida arrinka aan wax kaa iraahdo fadhiga annaga aan fadhinay arrinka xoolaha waa lagu soo hadal qaaday waxayna noo sheegeen inay dabagelayaan oy meel marinayaan arrinka kontonka milyan ah arrinka kelimada annagu aan maqalnay oon meesha wada fadhinay oo wafdiga wada dhegaysay wafdiga nooyin markaan weydiino sidaa bay nagu yidhahdeen waxaan waxaan goobjoog u ahaa oon dhegaysanayay oon wafdiga uga mid ahaa iyadoo la weydiiyey iyaguna ay yidhaahdeen arrinkaa waanu dabagelaynaa arrinkan kontonka milyan hadda arrin iyagu inay soo wareejiyeen ay sheegeen waaye meel maritaankiisi iyo wixiiba un laga aadahdahay broblemo kale ma aanu jirin mana naloo sheegin annaga waa tahay sacuudiga soomaaliya waxay u direen wakiil bay u direen madaxweynuhu lasoo kulmay mowqifkii soomaaliyana dabcan way ku qanci waayeen waanaad og tahay sidaadna ka dhawaajisay inay niyajab kala kulmeen halkaa iyo qudhooda waxaa jira warar sheegaya inay dhici karto in wasiirka khaarijiga ee sacuudigu dalal u marayo soomaaliya ay ku jirto oo uu madaxweynaha farmaajo la kulmo wararkan maqlayo oy dhici karto in sacuudiga warkama dambaysa ay soomaaliya u sheegaan oy leeyihiin ama annaganala jira ama kuwa kalena jira oo go-aankaasina uu yahay dhinaceeda go-aan ka adag ma jirta arrintaas maxaa ka jira ood ka maqashay adugu
weli arrinkaa ma hayno dowladda sacuudiga inay wafti kala diraysa warka ah ma hayno nama soo gaarin laakiin xiriirka labada dal waa ay dhici kartaa in had iyo jeelaalo un labada mawqif arrintan ku aadan in la isu soo dhaweey dowladda sacuudiga ay ka shaqayso dowladda soomaaliya ay ka shaqayso runtii xiriirka soomaaliya iyo sacuudiga u dhexeeya ma jiro xiriir u dhow oo soomaaliya iyo waddan carbeed u dhexeeya marka sacuudiga ma ma dhici kartaa marka inaan maadaama culays uu saarayo soomaaliya inay xiriirka u jarto qatar in taasi ay ugu dambeyn suurowdo ma dhici kartaa oy taasi noqoto mid soomaaliya ay raacdo haddee walaalow xiriirka labada dal iyo dal kale xiriirka lala yeelanayo waa waxa arrin ka sarreyso laakiin kaliya waxaan ogahay rabitaan xoogan oo labada dhinacba ka jiraan in xiriirkii soo yaalka ah oo muhimka ah oo halbowlaha ah oo soomaaliya sacuudigu dhexe inuu sii jiro lana sii xoojiyo wixii culaysa ku yimaadaan laga xaliyo laakiin go-aanka ay dowladdu qaadanayso hadde waa arrin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo balaha wasiirada iyo dadka siyaasadda soomaaliya hogaanka ka ah arrin u taalla waayo kaasina waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiyay dalka sacuudiga daahir maxamuud geelle oo khadka telefoonka ugu warramayay waryaheena cabdulcasiis xuseen cusmaan